mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan ismaaciil waad isoo fiirinaysaa silsiladii gobaadna meel halisay maraysa oo gabdhi waktigiina waa hadda isbedelay oo hadda dhinacan washington waa lixdii iyo soddon iyo afar daqiiqo awalna markii horena waxaan lahayn shantii iyo afar iyo soddon daqiiqo marka shalayto hawada waxaynu gelaynay lixdii shantii iyo afa shantii shantii bar iyo barkii baan gelayna ha ayaynu xaggan washington ka gelaynay maanta lixdii barkii baan soo fadhiisanay xagga deegaanadeen la hadlaynaa hay waa isla sidoodii halkaas ma bedelaan xaggii wax ka lumay halkaas waa organic waa asal bal saacaddan isbedelaysa caashay xaggee wax iska waxaan bedeleen waxaan ka dareemay saaka markaan soo toosay ismaaciilo Hmm.
waxaan ka dareemay hurdadeeda oo qabyaan dareemay haye ilen xale markaan seexday een, saacadda marka ay kowdii habeenimo marka yahay haye kowdii iyo konton iyo sagaal markay marayso saacadda meeqa laga rabaa inay noqoto dee labadii le loojinka binaadamka loo labadii oo dhan ba sheegaya.
xale kuma jirin xisaabta dalkan maraykanka ya labadii oo dhan ba waa laga saaray ma labadiiba labadii kuma jirin marka saacadda markay kowdii iyo konton iyo sagaal marka ay marayso meesha labadii ka noqon lahayd waa saddexdii loo bootiyey marka hal saac oo qabyaa hurdaan ku jirnaa saaka marka halka aan far yaro waaweyn ku akriyay waxa weeye xisaabta waxaanu naqaanay kow laba saddex afar oo xidhiidhsan aha shan lix toddoba Saasay Maxaa ku xiga?
ahayd.
sideedaa ku xigta Sideedaa soo ma?
saa ugu xigtay.
sideedii baa laga booday sagaalkii baa loo booday macnaa waxa weeye waa kowdii iyo iyo saddexdii waxba umay dhexayn waxba uma dhexayn marka hal saaco hal saaco qabyaad ku saaka ma dareemay hurdada inay xoogaa yaro ka qabyo tahay aniga xalit waxay igu dhacday waxaan yaro baraarugay kowdii xoogaa waa gartay marka waxaan indhaha ku yar celi ilan labada iyo xoogaa baan kici jiray ha indhaha ku yar celi baan isir oo saad u sugtid ma garanaysaa labadii buu arki weyda
waxaan arkay uun marka saacaddeed inta badan waxay alarmiga bixisaa labadii afar iyo afar oo ay ku toosisaa oy toosisaa marka lab- maxay- meeqay ku toosisay
alarmiga ka waayay saacaddii hay markii aan ka waayey waan yaabay indhahaan isku yar qabto waxaan arkay saacaddii iminka koodii xoogaaga ahayd oo saddexda u booday oo saddexdii xoogaaga ahayd wargaxata Waxaan labadii la- aawo waan liqay baan islaa
naftaadii baad ka shakisay ismaaciil waqtigaas bedelay Aad iyo- waa tan dalkan een, ah, lix bilood saacadda hore loo dhigo marka waxba la iskuma daayo halkan saac ee xalayna laga goosto horaana loogu lahaa adoo jiifaah hadda kor lagugu daray marka xala lagaa goostay waan gartay silsiladan intaynaan u gelin waxaan jeclaa een, dad badan baa fariimo soo dira waa garta oo leh oo silsilada gobaad jecel inay ka qayb qaataan dadkaas horta aad baan ugu mahad celinayna kow waxaa kaloo jirta marar kala duwan waxaa laga yaabaa qaarkood inay fariimo cabashaa soo diraan qaarkood hay maxay ka cabanayaan qaarkood waxaa laga yaabaa maansooyinkoodii oo ay u haysteen inayna soo gaadhayn aanu soo gaarin inaanna soo gaadhayn marka meel qaldan bay ku direen aad isleedahay qaarkood ama habkay usoo direen Waayo.
qaarkood waxaa laga yaabaa maansooyinkooda inaanay ama sheekada la jaan qaadin ama aanay aanay dee jidkii marin hay oo qof walba waxaa laga yaaba dad kala duwan baa soo diroo kala maqaan duwan oo ay waddo kale ka baxday oo- oo waddo kale ka baxda waa garta marka in badan waxaan ka raali gelinaa in badan farriimaha inta aan helno ha waa la rogrogaa inta ugu habboonaata ayaa mar walba la sii daaya waa garta laakiin waxaad ogaataa waxaad hubisaa mararka qaar haddii aad eh, inaad farriin soo dirtid oo kale een, haddaad eh, hubi in codku la socdo marar kala duwan waxaa dhacda qofku isagoon codkii soo raacin isla markaana uu moodo inuu codkii soo inuu raaciyey codkii soo uu raacin ka soo haray aad iyo aad waa garta kuwa aad leedahay ismaaciilow lama jaan qaadayaan kuwaasay la yeelaya waxaa jirta dee qofkii dabcan waa dhiirigelin bay u tahay inuu bilaabay hay laakiin mar walba ha ogaado in farriintiisii la helay uuna wax isku dayey hay oo aanu meel cidlaa taagnayn hay laakiin mar walba si loo ilaaliyo dee in Khadka maxaa silsiladii inay ku socotay?
socoto inay ji- macnaha xitaa maansadu inaanay jabnayn mararka qaar waa suuragal in maanso a- xoogaa ka yar jaban tahay laakiin looga tegi waayo in la sii daayo waa garta laakiin oo waayo dhiirigelin waxay u tahay silsiladani dhalinyarada hal abuurka ah hay marka waxaan aada ugu mahadnaqaya qaar badan oo isku daya inay wax sameeyaan laakiin halkaa kasii wada oo hadday maanta kaa yar qalloocato oo khadkeeda soo gaarsiidhe berrito ama ama ama dhinac kale haddaanu dhigo ismaaciilow meel kasta ee hal abuurada soomaalida way joogaan haddii qofku wuxuu isku dayo wuxuu raadsan karaa qof hal abuurkii ku fiican oo jid- Aad iyo oo jidkii ugu toosin kara aad iyo aad waxaa kaloo kala duwan dee qaybaha maansada ayaa aada u kala abla ablaynteeda aad iyo aad aad iyo aad markana bal dhegeystayaasha waxaan u malaynaya ismaaciil inaan sugi karin baan usii dayno silsilada gobaad oo aad dabcan soo diyaarisay
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka waxaadna dhegaysanaysaa qaybtii shan iyo tobnaad ee barnaamijkan haddii ay ku dhaafeen qaybihii hore waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyada ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan dhegayso qaybaha hore si aad u fahanto halka sheekadu ay marayso sidoo kalena waxaad ku dadaashaa in maansada aad soo diraysaa ay tahay jiifto waafaqsan godka maanso ee ay silsiladani ku socoto toddobaadkan waxaad mooddaa in hablihii ay silsiladda gobaad isugu soo habarwacdeen waxaa meelo kala duwan fariimo ka soo diray hablo hal abuura oo jawaabo ku ganay odayaashii hablaha soo daandaansaday sidoo kalena garab ka saaray wiilasha facooda ah ee dalka ku sugan sidoo kalena waxaa hablaha toddobaadkan soo hadlay ay taageero u muujiyeen guurka wiilasha ku nool dalka gudihiisa halka ay ka digeen in albaab loo furo qurbajoogta dhulka ka haajiray aan ku horreeye waxaa magaalada hargeysa maansadan ka soo dirtay laki aadan yuusuf waxayna ku bilowday marka hore salaan guud wiilashiiyo gabdhaha iyo inta guud caddaahee waayeelka gaadhow marka xiga salaan gaar aan gacan u geeyo oo gaadhsiiyo dumarka oo kalgacayl ku gudagalo arrin ila gudboon oo misna aan ka gaabsaday deg deg inaan kusoo guro ha yeeshee gartayda iyo gowskayga weeye waxay maanta gaadho oo geedkeeda joogtaa gondahayga weeye oo gamcalaaban maayee waa inaan garaadkay kelmadayda geystaa qurbajoogu waa gocor aan tusaale gaariyo arrin garab bal sheege haddii galab la weeraro geel iyo gamaankoo cadow u galaabaxo ninka gacanta laabtee guryo kale u hooydee fulaynimo la giigiyo ninka gana warmaha ee googooyo cadowgee soo dhiciyo geelii gabalkii markuu dhaco xeradiisa geystee gaawaha ka maalee u go'doomay keligeed dheefteeda keegaya raggu waagadaas oo dumarkeenna u xageeya ninka joogagayigee garta qiimaheedee nin colaad horteed gulay oo guuray oo tegay hortayuu u gaadhana iskaraanu leenahay gujo kale waxay tahay odayada gaboobee guudkoodu midab kale isu sii gediyayee bargalaasha yeeshow maxaan idiin garownaa aabbahay gadiisiyo waxaad gaadhay heer foge xushmad waalid iga gunad golahana ha soo gelin waa ceeb garaacan iyo arrin laga gilgiishaa gabadh wiilashii iyo odayadii ku goosteen ileen guri ibleysiyo goobaar ma joogtee dhalintana go' shaal iyo gaawo culano caanaa iyo muqumad iyo garow iyo soorgob oo idil iyo weliba gogol udug waxaan guri u dhigayaa kobsantaa garow iyo goonyaha hargeysiyo gaalkacyo iyo bixin iyo garadag iyo goday gebiley harkeediyo guriceesha wacan iyo burco gaafafkeediyo ceeregaabasame iyo ciidayda gaarkaa geesiga dhex jooge gacalow ku nooloo guursan maayo weligay nin dhul gaalo tegay oo intuu galabi mehersado guyaal badan maqnaado oo igu guriyo maqashii guudkayga joogto hadhow way gabowdiyo hadal gocor lasoo baxa gabdhahana waxaan talo gaadhsiinayaa samo inaan guud ahaan niman laga wada dul guurine geesiyada gudaha yaal aqal loo goglaayo oo unsi gogolla loo dhigo hadda hadalku ganaf iyo gujaweeran maaha ee horta mayla garateen inuu yahay go-aan adag oon laga gayoon karin jawaabtiina gaarkaa inta iga yar giigtaay c o a ba gaarsii iyagaa guyaalaha suugaanta gacan iyo garab weyn u fidiyo qofka goobtii ugu daran deg deg u gudbinaye gudbay oo wareegee hadal wuxuu ku gow yahay gabdhihii guyaal hore hadday gacal ahaayeen oo beer jireecu guud loogu soo gaboon jiray hadda tii ka guuree gadii hore ha filanina sidoo kalena waxaa magaalada boosaaso iyona maanso kale oo aan ka fogayn tan laki ka soo dirtay hodon ibraahim diiriye hodon waxay iyadu leedahay horta qoladiinnan ay gobaad kaga dhigtay yaa xaalkeeda og iyo waayaha ay ku sugan tahay mise xalkiinnu wuxuu yahay dabagaalle abeeso dushaas ayuu ka qabaa gebigeed adduunyadu waa giraan wareegto halka aad gelaysi halka gogashu kuu taan midba gooni weeye guud markayga hadalkana waxaan uga gol leeyahay aan ka fiiqa gibisee weedhahani gubay iyo hadallada isgees maray godka aan ku hubiyoon go-aankeeda soo dhigo laylay guyaal badan maansadaan golayn jiray gelbiskeeda tumi jiray gaadkeeda dhigi jiray maan gelinin goorahan mana daynin gabayo nin waliba markuu galay ayaan taydi gaabsaday balse gurgu siduu yahay weli maan galgala bixin murtidiina maan goyn guryo wada naxaas iyo guluubada iftiimiya gaariyaalma qaato waxba ginima siisto kama gowshaqaystee hanti weeye guuluhu maskaxdayda geliyo kolkay la gudboontaan garoonada ka baaqa maalintay guraacan tahay taladana la gees maro golxabka iyo warmaha iyo abla la isku soo guro gafuurjabisku oo dhaco fulay baa gabraarto hadalkiisa godolkiyo ka cadday nin gogoshii runtaan ugu gargaaraa balaan gibishka soo furo waxba yaanan guuxiyo googaada badinine hadafkayga guud iyo xaajada u gudagalo inta gabayga marisee geeraara tirisee ilaa maagun iyo baar gudaha iyo dibaddaba maansada ganaysa ee dhaqankii guntaayow giddigiin salaan guud guddoon oo kasii soco sadangabay ku sheegay anigoon giraamaha waayadanba soo gelin golahana ka faaloon waxaan galabta soo helay gabadhii lamaageen nin weliba guhaabsee gobaad loogu magac daray anaa guur haweysiyo anaa guunyo badan iyo gabyatoyna waanahay goolaaftankii baday ragga golaha joogay gabayada hibeeyow gobaad raadinteedii namba gaar u sheegtow waxaad iga garbixisaan gobaad yay la jaar tahay guriga ay ku nuushay aleenkeeda gacantiyo yaa u haya guddoonkeed mise gegi cidlaabaa sida aarka gaylama kaymaha ka goohdaan gambadii dhaqaaqdaba maydin gobaadbaa weydinkaa gislayntiyo guclo orod ku daale guntay oo haddana rare god labaadna waan imi amran gacaladayday gacantayda midigay gobaadina adeeray dumarkaas garkaaga ah inta dabata guudkee loo xidho garayskaad ugu garasho dheer tahay gar allee gobaaday qofka lama gumeeyo been laguma goohee gaashaan biraad tahay garaadka iyo aqoontana guulaa ku siiyo geniyaad kumaad helin iyo goog oo lacageed dhaqankii la gooyaad goortii la joogaba geesaha ka haysaa amran gacaladayda iyo akhlaaqdaada gaarka ah gabay kuma afjarayee guulahaya kula joog gebagabada sheekada waa gunaanadkayge aan gobaad ku siiye waxaan hadal ku goofalay haddaad gooskan maanta guur aad golaysood ubad inaad gardaadiso cindigaaga geliso guri aad yaglee tidhi guulama hadi weeye garabkaa ilaah noqoy waan gartay goobta wacdaro ayaa ka dhacay hablihii waxaad moodaa in ay soo qaateen toddobaadkan weliba ma dhodhowa xaalkoodu oo haatanna waxaa idinku soo maqan maanso kale oo ay soo dirtay hodan sheekh cumar oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka hodan mar haddii ay qurba joogtay waxaa laga yaabaa inaynu isweydiinno xaggeebay talow raacaysaa iyada ayaanu daynayaa jawaabta su-aashaas googaa bal googaa haddaan anigu soo galay salaan guud abwaanada weriyaha mid gaarana bal guddooma waa qodob gaafmeeri maayee ujeeddada gunteediyo gundhigiisa hadalkiyo tixda gogoldhigeediyo aangaara dulucdoo god kalayto aan dego ku cadgoosta maansada gabiilay hargeysiyo godin labiyo hiiraan gudaheeda xamar iyo garow iyo nugaal bari gado iyo kismaayiyo guriceel jannaad iyo guud ahaan dalkaygii dhalintii ka gabaydee gayigii ka heesow geeskiina midig iyo garabkiina iga daya wiil baraf u guuroo gotimbaagta dibadiyo giriig iyo dal kala jira ama oday gabooboo garku uu ciroobo madaxii gaduuto gunno iyo dhaqaaliyo giniyaal ku faanoo dibadaha ku gaamuray isma guursan doonoo gabdhuhuna dhammaantood dabcan waygu garashoo garwaaqsida wanaaggii gaddaaweeye idilkood geel iyo dameeriyo ari iyo sac geesa leh ugaartiyo gamaan faras caanaha garoorkee gocoyada ku jira iyo gocosiya haruurkiiyo gallaydiyo sabuulkii midhaha gaduutee guriceel jannaad iyo gabilay ku yaalaa wax la saara gowskiiyo gasiin ugu macaano geniyaalma doono gurigaygu waa xamar waa gole hargaysaad godin labiya waa luuq qardhe iyo garowiyo bal igubadla weeyaan shaxda aan goleeyo god kalayta aan dego aan gaara hadafkoo gunta aan u dhaadhaco goobaad aan la taliye farrin gaara daabaco gudba caashacuuday fartir adina gaarsii garabkaygii midigay gaaridii haweentaay tii la wada gocloodaay loogeed fadhiistaay gobaaday walaalay gayigii nin joogaa xilannimo ku geeyo geel aabbahaasin adna guri qabow iyo gogol wada mariin iyo kugu seexin gacantoo garabkiisa joogiye afgaraan ku dhihila aad bay u mahadsan tahay hodan sheekh cumar oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka hablaha warkoodu wuu cad yahay odayaashii way maageen wiilashii dalka joogayna way u hiiliyeen laakiin talow wiilasha dalka joogaa waa sidee mowqifkoodu xaggee taageersan yihiin waxaa maanso soo diray ibraahim cumar seef dheere oo ku nool guriceel oo taageeraya go'aanka hablaha ee odayaasha ay ku maageen sidoo kalena wuxuu si gaar ah u bartilmaameedsanaya abwaan cali goox oo ku nool dalka fiinland wuxuuna u diray fariimo kala duwan marka hore salaan guud guriceel ka timid iyo gehigeenni soomaal gaarhayaha silsiladou da-yartaa gabyaysiya cali goox balgaarsii weli golahu noo furan lama laabin gugoshii gartu waa sideedii guurti naqitaqaan iyo indheergaradna wuu iman gooyaha adduunyada qofba garashadiisii geeraar ka soo tiri ha yeeshee garwaaqsaday jiiftada gardhaladka goobtay u socotayo dawgayaan la gees marin gundhigooda heesaha qof kastoo gurraacayow garab inaad carruurtahay gabannada wax oryiyo giddigiin abwaanow kaftan weeya gabayadu gambalaali kii wada geedka gogashu noo taal goob lagu dagaaliya guluf haatan moodow garow inaad carruur tahay carartay la gudubtaye caligooxal baan odhan in aad gabowdo ku caddaada guudkiiyo garashadu da' maahoo nin siddeetan gaariyo gaban jira shan iyo toban intuu guulasiiyo ninba golo ka sheega googo-baan wataa iyo afgabaadsigaagii isoo gaaray gooxow waa cibaaro galabteema adigoo gaboobaad gabantaa lix iyo toban gugaanuba u yahay baad giniyaad ku goobe waagii gashaantimo guur lagu diqinayo odayaal gabooboo kagu weyn awowgood khasab lagu geyn jiray gudbe maalmahoodii gamboley dhammaanteed xays baa u da-ay garo galabtana xor weeyo gabanada ku foodaa geyigooda joogiyo garmadoobayaashay ka xushaangayaankood aniguna balgooxow godobkaama gelayo niqimaa gar leexsani haddii ay gobaa tidhi goolcaddaa sidaadaa gayaan iima noqon karo inaad aadda gees kale way kula gudboon tahay go-aankaasi waa door gadaal lagu noqoma mid kalena garwaaqsaho inkastood gashaantida ugu baaqday guuro googo-baan wataa tiri gobaadguud haldhaalay gacansayrideedii gugaagaa ku badayo guuldarrooyinkaa badan giddi sababahooduna calow waa gabowgee abidkaaba gabayiyo gaaraara soo tiri weligaa galgala oo kalgacayl daraadis gami waa habeenkii geed kastood ahaataba gobaad kuma rabtee joog samirkana hageesmarin ragga gobol hadduu yidhi ninkii gabayga furay mie galab aan fogeyn baan facebooka galayoo xogtii gabanka waan helay guuldarradii jacaylkiiyo gocashuu la jaar yahay gaaraarra tirin iyo gabaydaa warkiisee gasiinkaba ma cuno oo gobol buu dul yaallaa caashaqiisi muu gurin mana gaaga haayee horta gara siciidow gabagabada maasada aan gobaad su'aale talyaanigii ka gudubtoo london goonyaheedii gabayada ka tirisaye gambadii dalkeenniyo geyigeenna joogtaad gabar yahay u tahay sahan giddigood haweenkii soo guura maad odhan mise geyigii joogaad gobaaday ku baaqee gobolkaad ku dhalatee dhulka wadagariinkaa gabar yahay midkee wacan gunnadaa laguu qoray ma ka gaajo beeshaa waan gartay aad buu mahadsan yahay ibraahim cumar seef dheere oo ku sugan magaalada guriceel dhegaystayaal intaas waxay naga eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad kala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta sidoo kalena qayb ka mid aad ku dhegaysataan barnaamijka caweyska washington
aad iyaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka wuxuuna idinkaga imaanayay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana duhurnimo axada